halkan waxaan ku akhriyayaa wareegto amar ah oo ka soo baxday wafdiga golayaasha qaranka uuna maanta saxeexay guddoomiyaha wafdiga ahna guddoomiyaha golaha wakiilada wareegtadani waxay ku socotaa si toosna ugu socotaa guddiga nabadgelyada gobolka waxay kale oo ku socotaa dhammaan dadweynaha gobolka sool ujeedda hubka gaadiidka iyo shirarka si loo adkeeyo nabadgelyada loona ilaaliyo ku dhaqanka sharciga annagoo tixgelinayna tala soo jeedintii waxgaradka gobolka sool annagoo fulinayna waajibaadka shaqo ee wafdiga golayaasha qaranka ee gobolka sool ku sugan waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay addeyobaaanka mey soo saaray amarada soo socda kow marka laga reebo ciidanka booliska oo keliya waxaa reeban ku-siidashada iyo la dhexmarka hubka magaalada gudaheeda laba waxaa reeban in magaalada lagu dhex maro gaadiid aan lahayn taargada gaadiidka ee jamhuuriyadda somalilan saddex waxaa la mamnuucay qabashada shirarka iyo shir saxaafadeedyada aan oggolaansho ka haysan guddida nabadgelyada gobolka sool afar cid kasta oo ku tallaabsata falal kicin ah oo ku lid ah nabadgelyada gobolka sool waxaa loo qaadanayaa dembiile shan ciddii ku xadgudubta amarada ku qoran xubnaha kow laba saddex iyo afar ee aan soo sheegay ee wareegtadan waxaa laga qaadayaa tallaabada sharci ee ku habboon lix dhammaan xubnaha guddida nabadgelyada gobolka sool xubnaha iyo xubnaha hay-adaha amniga ee gobolka sool iyo degmada laascaanood waxaa la farayaa inay toos ugu hawlgalaan fulinta amarkan wabilaahi towfiiq
amaradaa aad laydin akhriyey ayay soo saareen waxaana hasaba oo dadka laga doonayaa inay ku dhaqmaan wadabadaas diyaar loogama ahaa kicin iyo abaabul iyo buuq iyo hub iyo wax lala dhex maro magaalada sidaa loo sheegay haddii ilaa iminka ay dhacaysay maanta laga bilaabo qof waliba ha ku tala galo inaan looga dulqaadan doonin ama aan laga yeeli doonin ama inuu iska hadlo ama inuu arrimo caynkaasoo dadka iyo nabadgelyada wax ku yeelaynayo fala caynkaas ku kaco la wanaagiisa u horumari lahayn baanu halkan u nimi in lagala shaqeeyo ayaa loo baahan yahay hubka ciidamada qalabka sida mooyaane halkan waxaa ku qoray booliiska ciidamada qalabka sida unbaa qaadan kara hub cid kale oo hub laga yeelaya nin qof walooba ogow qofkii lagu qabto hub isagoo sita hubkana waa laga qaadayaa wixii dembi ay u mutaystayna waa lagu qaadaya lagama yeelayo marka qolada sharciyada faahfaahin doonta arrimahaas madani waxa weeye waa go'aamo aan laga noqonayn dalku wuxuu ku jiraa gobolku dagaal buu ku jiraa emergency buu ku jiraa saxaafadda waxaanu ka codsananaa waxa weeye caburin mayno laakiin waxyaga ay faafiyeen oo daraad odayaal guryahooda ugu tageen oo talla ay ka soo duubeen loo dulqaadan maayo waxaanu loo baahan yahay awaamirtan in la fuliyo waana awaamir innaga faa'iido inuu ah waxaanu doonaynaa waxa weeye saxaafadduna inay naga shaqayso oo nagala shaqayso amniga haddii magaaladu kacdo saxaafad ma idinku dhinu noqon maysaan guryaha ad uga soo duubtaan tallaaye waxa weeye waa dembi waxaanu doonaynaa inaynu gobolkeenna hormarino inaynu nabadgelyadeena ka shaqayno war-saxaafadeed baa puntland soo saartay iyagu waxay yidhaaheen ninkii somalilan la shaqeeya waa waa dilin annagu dadka iyaga odhan mayno waa dili laakiin waxaanu doonaynaa waxa weeye inaad nagala shaqaysaan nabadgelyada ee, gobolka ee, puntland deris baynu nahay ee, rabadaan baa lagu jiraa iyagana waxaan eh, eh, ka waaninaya waxa weeye waa rabadaan eh, bisha rabadaan inay dadka dhiigooda ayaan ku soo eh, degdegin Eh, awaamiirtan eh, ay bixinayaan leeyihiin ninkii la shaqeeya waa dil Eh, annagu idin dili mayno laakiin waxaanu idin weydiisanaynaa inaad la shaqaysaan gobolka amniga ka shaqaysaan waayo saxaafaddu eh, dadkana waa kicin kartaa waana dejin kartaa marka saxaafadda waxaan ka codsanaynaa waxa weeye ha- daraad way dhacday Eh, wixii daraad dhacay eh, dib ugu noqon mayno laakiin maanta wixii laga bilaabo waxa weeye waxaanu doonaynaa inaad nala shaqaysaan oo amniga annaga waxaan noo dareynaa amniga eh, gobolka aynu ka wada shaqayno gobolka aad u wada dhalateen gobolkaad ka mid tihiin haddii